أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة المائدة ee suuraddan suura madaniya weeyaan waa qur-aankii bacda alhijra soo degay suwarkii weliba u dambeeyey ayay qur-aanka soo dego ayay ka mid ahayd sida aayaadkeeda qaarba ay tusayaan boqol iyo labaatan aayadood ayay ka kooban tahay marka laga reeba aayadda alyawma akmaltu lakum diinakum ay ku jirto oo iyada soo degtay carafaad kusoo degtay qur-aanka horena waxaan u sheegnay madani iyo maki waa marxalo zaman ku xiran waaye ee marxalo oo boos iyo makaan ku xiran maaha qur-aan kasta oo soo degay bacda alhijra meeshau doonaha kusoo dego madani ayaa la yidhaahdaa qur-aan kasta oo soo degay qabla alhijra hijrada ka hor meeshau doonaba ha kusoo degay waa maki ayb suuraddan marka ilaa laba aayadood meelahaas aayaadkeeda waa wada muxkam marka laga reebo laba aayadood aayadda labaad yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allahi oo iyada waxoogaa yaroo naskhi ah uu soo gelaayo sida aimada in badan ay tilmaameen iyo aayadda kale ee iyadana suuradda dhexdeeda ku imaaneyso ee nebiga sal ll ly slam khiyaarka loo siiyey haddii uu doonana inuu xukumi karo haddii uu doonana uu iska dhaafayo iyadana waxaa lagu nasakhay wa an ixkum baynahum bima anzala allah ayb labada aayadood marka laga reebo waxaa la tilmaamay quraan yacni suuradda aayaadkeedu waa wada muxkam oo wax naskiga ma soo gelin inta aan ahayn ayb waxayna ka warramaysaa suuradda ay isugu jirtaa axkaam fara badan ayaa ku jirta waana ku bilaabmaysaa axkaamtaas qaar cibaadaad ay yihiin sida weyseqaadka axkaamtiisa iyo waxyaabaha lamidka ah qeybo kalena adcimada iyo waxyaabaha dadku ay cunaan xalaashooda iyo xaaraantooda axkaam ku saabsan ugaarsiga iyo saydka iyo waxyaabo ku tacalluqo ahmiyada xugunka alle kitaabkiisa uu leeyahay in loo xuguntamo ayay suuradda aada uga warramaysaa iyo axkaam kale iyo umuuro kaleo aada u fara badan oo isugu jira towxiid iyo axkaam qaala tacaala alla waxa uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay awfuu dhammaystira oo oofiya bilcuquudi ballamada oofiya heshiisyada oofiya oo dhammaystira uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinkaa la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolaha kuwooda aan dhawaaqin ama bahiimatu lancaami xoolaha xayawaankooda ilaa maa kii ma ahane yutlaa la akrinaayo calaykum idinka korkiina lagu akrinaya ma ahane gayra muxilli saydi ugaarsiga kuwa xalaashanaya xaal aydnan ahayn walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna muxrimiin idinkoo ah in allaha alla yaxkumu wou xukumayaa maa wixii yuriidu ou doonayo alla xukumaa wuxuu alla ku bilaabay marka dhawaaq uu mu'miniintii u dhawaaqayo wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow awfuu oofiya bilcuquudi heshiisyada oofiya oo dhammaystira alcuquud bimacna alcuhuud weeyaan alcuhuud waa lagu fasiray cahdigana wuxuu noqon karaa kii alla lala galay oon la galnay iyo kan ay mu'miniintu la gela iyaga dhexdooda iska dhexgala ay iska galayaan ee ama buyuuc ku saabsan ama mucaamalaad iyo heshiisyo kuta ku saabsan ee waxaa kaloo soo gelaya tan muslimiintu ay la galaan keyrkood intaasoo dhan marka cuhuudu caam ayay ku tahay waxaa kaloo soo gelaya bacdil a-ima ay soo geliyaanba xataa cuhuuddii iyo heshiisyadii jaahiliyada jiri jirtay ee iyadu markaasi wanaag iyo wax fiican ku dhisnayd sida nebiga xilfigii uu sameeyey xilfulfuduul ee uu ka qeyb galaan ujeedaa eebe guriga cali ibnu zayd ibni judcaan ibni judcaan gurigiisa ayaa waxaa lagu qabtay heshiis ay quraysh ku qabatay qabla alislaam qabla albictha heshiiskaasna wuxuu ku saabsanaa hadday arkaan dadka heshiiskaa gelayo qof la dulminayo in la garab istaago oo loo hiiliyo qofka dulminayana laga celiyo oo laga qabto heshiiskaa nebigu waa ku jiray waana la galay markii dambe oo markaa islaamkii dhexdeediina nebigu wuxuu uuba jeclaystay aada u jeclaystay oo waxa uu yidhi ma siisanayo intaas oo xoolo ah ku bedelan maayo uu yidhi heshiisyadii noocaas oo kale ahaayee iyadu islaamku uu qiraayey ee hore loo galayna inaan markaa la burburinin ee la dhammaystiro ee xadiidka dhahaya laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdigii dhexdiisa xilfi ma jiro wamaa kaana fiihi min xilfin wixii markaa xilfi ee hore u jiri jiray ee islaamku uma siyaadinin ilaa shiddatan macnaheedu marka waxay tahay islaamka waa sii xoojiyey waay wixii khayr iyo wanaag awalba jiray ee lagu heshiiyey islaamku waa sii adkeeyey ayb waxaa kaloo cuquudda lagu fasiraa ballantii allah uu addoommadiisa la galay ee uu ka qaaday ee ah inay rumeeyaan alimaamu tabarina kaasuu doortay tafsiirkaas labaad ayuu doortayoo cuquudda alle uu ku waajibiyey wuxuu doortay cuquudda uu ku waa in laga wado aayadda cuquudda ay sheegayso hala dhammaystira ay leedahay tan alla uu dadka ku waajibiyey ee xalaal wax uu u xallilay iyo wuxuu ka xarimayba isugu jirto ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow owfuu dhammaystira bilcuquudi cuquudda dhammaystira uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinkaa la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolaha bahiimadeeda kuwooda aan dhawaaqin bahiima waxaa loo yidhi ma dhawaaqaan ayb macnaha marka bahiimatul ancaamka loo jeedana waa looda iyo geela iyo ariga saddexdaasaa loo jeedaa ee bahiima marka la yidhaahdana way ka caamsan tahay xoolaha leanna wax allaale wixii afar lugood ku socdoo dhan bahiima la yidhaahdaa xayawaankii baa soo gelaya xataa idaafada marka haddii sidaa la yidhaha bahiimaduna ay caam tahay al ancaamna ay khaas tahay waxay noqonaysaa marka idaafatu lbahiimati ila alancaami waa min idaafati shayi ilaa maa huwa akhasu minhu waa shay loo idaafeeyey wax khaas ah oo isaga kasii khaassan bahiimada caam ah xooloo dhan iyo xayawaanba way soo gelayaan al ancaamna waa khaas waa xoolahan la dhaqdo ee lo-da iyo geela iyo ariga ah ayb idaafadu marka macnahaas ay wadataa bahiimatul ancaama la idiin xalaaleeyana xoolaha laga wadaa ayb tafsiir labaad baa jiro bacdil a-ima ay ku tageen ibnu cumar iyo kale oo uu yidhi bahiimatul ancaam meeshan waxaa laga wadaa ee u neefka yacni marka uurka ku jiro ee janiinka ahe marka uurjiifka ah baa loo jeedaa ayuu yidhi ibnu cumar macnuhuna wuxuu noqonayaa waxaa la idiin xalaaleeyey uurk neefka uurka ku jiro ee uurjiifka ah haddii aada gowracdaan neefka markaa uurka ku siday hooyadiisa haddaad gowracdaan ee isagoo meyda uu soo baxo iyada ayuu ku gowracan yahay oo uma baahna markaasi gowrac labaad in isaga ma isagii xaaraan idinkama ahan ayb haddii isagoo nool uu soo baxana dabcan waa in la gowracaa markaas labadaa tafsiir baa marka bahiimatul ancaamka lagu sheegayo ku jirto ayb uxillat lakum waxaa la idiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami xoolaha xayawaankooda ayaa la idiin xalaaleeyey xayawaanka kiisa xoolaha ah ilaa maa kii maahana yutlaa la akrinayo calaykum idinka korkiina waxaa la idinku dul akrinayo aan la idiin xalaaleyninna waa aayadda saddexaad xurimat calaykum almeytatu waddamu walaxmu lkhinziir ilaa aakhiri laaya kuwaas maahane hayra muxilli saydi ugaarsashada kuwa xalaalaysanaya xaal aydnan ahayn hayra marka xaalo ayay ku nasbisan tahay hayra muxilli saydi asaydna laba macnaba waa laga laqbeyn karaa masder in laga laqbeeyo oo ugaarsi la yidhaahdo ama ugaartii lafteeda isim ahaan in laga laqbeeyo laqbaduna marka waxay noqonaysaa ilaa maa kii maahana yutlaa la akrinayo calaykum korkiina hayra muxilli saydi ugaarsiga kuwa xalaashanayo xaal aydnan ahayn oo haddaan masder ka laqbayno isim caadiya markaan ka laqbaynana waxay noqonaysaa hayra muxilli saydi ugaarta kuwa xalaashanaya xaal aydnan ahayn goormaydnan xalaashanaynin ugaarta walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna idinkoo xarman ayb ina allaha alla yaxkumu ou xukumayaa maa waxa ayuu xukumayaa yuriidu ou doonayo alla waxalaala wixii ou doono ayuu xukumaa xukunkiisana dee iraado maxdi ah wax iskaga yimid oo xikmad ka maran maahane iraado maxdiyana waa leeyahay alle iraadadii iraadadiisaa soconayso xikmadna way ka dambaysaan marka alla subxaanahu watacaala xukunka isagaa doono wuxuu doonuu xukumaa macnaheedu maahan xikmad male maahan waa un iska xukumay ma aha ee xukunkiisa cilmi iyo naxariis iyo xikmad ayuu ku dhisan yahay ee iraado maxdi iska ah maaha ayb yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allahi wala shahra alxaraama wala alhadya wala alqalaa'id yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxiluu ha xalaashanina ha ku xadgudbinina shacaa'ir allaahi ilaahay calaama diinkiisa calaamadihiisa shacaa'ira diinillaahi ilaahay diinkiisa calaamadihiisa ha xalaashanina oo ha bannaysanina wala shahra bishiina ha bannaysanina alxaraama xurmada lahayd bilihii xurmada lahayd afarta ah rajab iyo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram wala alhadya hadyiga xoolaha loo kaxaynayo xaramka xaggiisa eeisagana markaa ha xalaashanina oo ha bannaysanina walalqalaa-ida kuwii loo qoor xirayna ha bannaysanina alqalaa-idna marka waxaa loo jeedaa xoolaha hadyiga xaramka loo wado haddii aan la qoor xirin waa iska hadyi waa caam marka calaamad loo sameeyo in xaramka loo rabana waxay samayn jireen taqliid ayay u samayn jireen qoorta ayay qool intay u sameeyaan oy qoorta kaga ay u geliyaan ayay kab ka laalaadin jireen kabtaas marka neefka uu ka laadlaado haddii la arko waa neef xaramkii loo wado waayo lacalla haddii uu dhumo xaramkaa lagu toosin jiray haddii neefku uu marka cadab uu ku dhaco ee uu halaagsamana inta markaa la qalo oo la bireeyo si uusan u baktinin ayaa dhiiggiisa ayaa kabta loo gelin jiray si dadka marka masaakiinta ay u cunaan isagana waa ka dheeraan jiray ninka ninka wato walal qalaa-ida marka kuwii loo qoor xiray oo astaan loo sameeyo xaramka in loo wado caddaynaysana ha xalaashanina walaa aamiina kuwa u qasdayana ha xalaashanina oo ha bannaysanina albeyta beytka kacbada u qasdaya alxaraama xurmada lahaa yabtaguuna xaal ay dalbayaan fadlan dheeraad fadliga oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho xaal ay doonayaan kuwaana ha u banbixinina wa idaa haddii xalaltum aada xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada oo ugaarkii la idinka soo xarimay waa idiin bannaan yahay ugaarsada walaa yajrimanakum younan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo collaytankooda iyo nicitaankooda younan idinku xambaarin an saduukum lian saduukum inay idinka celiyeen darteed can ilmasjidi masjidkii alxaraami xurmada lahaa inay idinka celiyeen darteed yaynan idinku xambaarin nacaybkooda an tactaduu cala alictidaa-i inaad xadgudubtaan oo aada iyaga ku xadgudubtaan yaynan idinku xambaarin wa tacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri khayrka iyo wataqwaa alla kacabsiga walaa tacaawanuu haysu kaalmaysanina cala alithmi dembi iyo walcudwaani collaytan wataqu llaha alla ka cabsada ina allaha alla shadiidu lciqaab ciqaabkiisu miduu daran yahay dhowr xugun baa marka aayadana alla uga waramayaa alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxiluu ha xalaashanina ha bannaysanina macnaha waxay tahay haku ha ku xadgudbinina ha yaraysanina ha fududaysanina ayb laa tuxiluu ha bannaysanina shacaa'ir allahi shacaa'ira diinillaahi ilaahay diinkiisa calaamadihiisa shacaa'irtaa marka ilaa saddex tafsiir bau ibnu jariir sheegay tafsiirka koowaad waxa uu yahay waxaa laga wadaa wixii allah uu xarimay mar wixii alla subxaanahu watacaala xarimay oo ilaahay diinkiisa ku xarimay ha banaysanina cataa ibnu abi rabaax ayaa macnahaas ku tagay weliba waqtiga aada xarman tihiin tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay laa tuxiluu manaasika alxaji manaasigta xajka ha fududaysanina yaynan idinla yaraanin ibnu cabaasaa isagana sidaa ku fasiray tafsiirka saddexaadna laa tuxiluu shacaa'ir allahi ay xaram allah ilaahay xaramkiisa ha fududaysanina oo ha yaraysanina yownan idinla yaraanin xaramka tafsiirkaana suddi ayaa isagana fasiray dabari tafsiirka hore cataa ayuu doortay isaga ayb oo in la yidhaahdo laa tuxiluu maa xarama allahu calaykum fii xaali ixraamikum ayb waqtigaad xarmantihiin wuxuu alla idinka xarimay ha korinina ha fududaysanina oo ha banaysanina ayb wala shahra bishii alxaraama xurmada lahaydna ha banaysanina ashahra marka waa isim hadda mufrada waa is asha ku jirtaana waa jinsiye macnahana waxaa loo jeedaa bisha xurmada leh jinsigeeda ha banaysanina markaa mar haddii jinsiye ay noqotay hal bil keliya looma jeedo ee afarta biloodba way soo wada gelayaan ayb bilahana marka ha banaysanina oo cid dagaal ha ku bilaabinina bilahaas walal hadiya hadyigana ha banaysanina xoolaha xaramka loo wadana ha banaysanina ayb hadyi marka ibnu cabaas wuxuu yihi waa haddaan waxba qoorta loogu xirin waa iska hadyi walal qalaa-ida xoolaha hadyiga ee qoorta loo xiray eeiyagana ha banaysanina alqalaa-id laba tafsiir baa jirta marka tafsiir waxa uu yahay neefka qoorta loo xiray hadyiga loo wado tafsiir labaadna waxaa weeyaan walal qalaa-ida waxaa loo jeedaa kuwa iyaga marka qoorta wax surtay ee ku xirtay oo carabta waxay yaqaaneen qofku marka uu rabo xajka marka usoo socdo ilaa iyagu way xajin jireene geedaha caleentooda ayay intay soo qaadaan ama intay diiraan ayay qoorta ku xiran jireen qofkii marka lagu arko waxaa inuu u xiran yahay macnaheedu waa qof beytka u socdo waay ma la taaban jirin marka uu kasoo tago xaramkana geedaha xaramka ayuu intuu geed kasoo goosto ayuu qoorta suran jiray si uu ugu ammaan helo oo aan markaa loogu banbixin loona taabanin tafsiir labaadna marka waa tafsiirkaas ayb tafsiirka koowaad waxaa weeyaan neefkii loo qoor xiray tafsiirka labaadna waa dadkii iyaga qoorta xirtay si ay u nabad galaan xaramkana u socdo ayb walaa aamiina kuwa u qasdayana ha banaysanina albeyta beytkii alxaraama xurmada lahaana ha banaysanina marka dee beytku markaa waxaa aado dad mushrikiin iyo muslimiin labadaba waa aadi jireen yabtaquuna xaal ay doonayaan fadlan dheeraad fadliga oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho marka yabtaquuna fadlan min rabbihim tijaaro waay ninka markaa yacnii carabta in badan oo kamid a waxay u aadi jireen xaramka ay u tegi jireen una xajin jireen liajli waxay u tegi jireen ganacsi qaarkood qaarna waxay ka ahayd marka fadli alla ka raadsada sida iyaga la ahayd markaas ayb yabtaquuna xaal ay doonayaan fadlan dheeraad dheeraadka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa ridwaanan iyo raalli ahaansho raalli ahaanshuhuna marka mu'miniinta raadiyaanoo rido alle ayay raadinayaan mu'miniinta gaaladuna iyagana way raadinayeen siday la ahayd ayb meeshaa marka aayadda waxaa la yidhi laga bilaabo wala shahra alxaraama ilaa iyo walaa aamiina albeyt alxaraam waa la nasakhayo waa mansuuqa oo hadda yacnii gaalkii loo sii dayn maayo isagoo gaal ah xaramkii inuu tago oo uu soo xajiyo waxaana lagu nasakhay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada bilahan iyagana wala shahralxaraamana iyada lafteeda yacnii in aan la dagaalamin oo aan dagaal gaaladii lagu bilaabin waxay ahayd inta aynan soo degin aayaddii allah subxaanahu watacaala uu yidhi waqtuluuhum waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum meel allaale meeshaad ku heshaan la dagaalama oo oo laaya marka macnahaas aayaddaasaa iyadana wala shahralxaraamada nasakhday ayib marka gaalkii qoorta uu kusoo xirto xarbiga ahaa hadduusan dimo lahayn xarig ou qoortii kusoo xirtay ama neef ou xaramkan u wadaa dhahaya iyo waxyaabahaasi ku ammaan geli maayo hadduusan caqdi iyo heshiis ammaan uusan qabin aayadda marka labadaas aayadood ayaa aayaddan marka wala shahra alxaraama laga bilaabo ilaa iyo intaa marka walaa aamiina waa mansuuq aayaadkaas baana nasaqeen abu jacfar ibnu naxaasna waa sheegay akharu lmufasiriinna sidaas ayay ku tageen ayb oo tabari laftirkiisana wuu tilmaamay mujaahid isaga wuxuu leeyahy walal qalaa-ida bis baa mansuuq ah bish bilaha xurmada leh afarta bilood inaan dagaal la bilaabin sida xugun u taagan wa hadyina loo tacarudi maayo ma loo banbaxaayo walal qalaa-ida gaalkii isaga marka intuu soo xirto qoorta kusoo xirto xaramka geedihiisa wax kamida si ugu badbaado hadduusan caqdi qabin ma ku badbaadayo oo aayaddaas marka yaa alla aayaddaa suuratu tawba yaa naasikaydana ah nacam marka kulli waa wada mansuuq iyo walal qalaa-idadan bismaa mansuuqay isku hayaan nacam ayb waidaa xalaltum haddii aada xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada awel waa la yska soo xarimay marka ixraam lagu jiro cumro iyo xaj waxay ahaataba ugaarsi in la sameeyo haddii laga xalaaloobo cumradii iyo xajkii alla wuxuu leeyahay waidaa xalaltum haddaad xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada ugaarsigan marka siiqada hadda uu ku yimid waa siiqatu amrin amarkan marka amru wujuub miya iyo waajib miya amru nadbi miya ma sunnaa mase waa amru ibaaxa masaladan marka usuuliyiintu waxay yidhaahdaan alamru bacda alxadri waay amar haddii uu yimaado markii wax layska reebay kadib siiqo amar hadday soo aroorto muxuu noqonayaa ibnu kathiir iyo wuxuu taxqiijiyey wuxuu noqonayaa yakuunu calaa maa kaana wixii awal ou ahaa ayuu haddana noqonayaa qofka awal marka uu caadiga yahay intuusan xarmanin ugaarsigu waa u bannaan yahay xarmasho ayuu galay xaaraanuu ka noqday waa ka baxay ixraamkii ha ugaarsadaa la yidhi waa kuu bannaan tahay baa laga wadaa marka sidii awalba ay kugu bannaanayd waxaa la mida qowluhu tacaalaa faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi salaada jumcada haddii la tukado dhulka ku faafa amar waay amarkaas marka muxuu noqonaa waa amru ibaaxa lianna awalba beeca iyo ganacsigu waa iska bannaanaay ee wax hadda waajib iyo sunno ahaa maunan ahayn marka sidii ayuu u laabanayaa marka ayb meelo badanay sidaanoo kale siiqadan soo aroortaa waxaa ka mid a faida insalakha alashhuru lxurumu faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum yaa ka mid a marka amarkaas faqtulu lmushrikiina muxuu noqonayaa wixii awal ou ahaa qabla bilaha afarta ama heshiisyada ka hor waidaa haddii xalaltum aada xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada walaa yajrimanakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qoom nacaybkood yownan idinku xambaarin ansaduukum liansaduukum laba qira'a meeshan ku jirta ansaduukum iyo insaduukum waa laba qira'a oo sabciya mutawaatira ansaduukum haddii la yidhaha waxay noqonee jumlada tacliiliyay noqonaysaa macnuhuna liansaduukum laamaa lasoo qadara liajli ansaduukum inay idinka celiyeen darteed can ilmasjid alxaraami idinka celiyeen waana arrintii xudaybiya dhacday sanadii lixaad waatii nabiga asxaabtiisa laga celiyey xaramkii inay galaan insaduukum haddii la yidhaahna jumlo mustanafa iska ah walaa yajrimanakum yaynan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qowm nacaybkood insaduukum hadday idinka celiyaan qoomkaas can ilmasjidi alxaraami masjid alxaraam idinka celiyaan an tactaduu inaad ku xadgudubtaan iyaga nacaybkooda yownan idinku xambaarin sidaas ayb an tactaduu marka maxaa laga wadaa wixii xaqa ah ulahaydeen ee alla idin amray ee idinkaga idinkala gudboonaa ayaga inaad kula dhaqantaan wax ka badan ha kula dhaqminina leanna shareecadu waxbay xadiday muslimkii sibaa loola dhaqmaa gaaladii laftoodii siyaal kala duwan baa loola dhaqmaa kii dimi ah iyo kii xarbiya iyo kii yacni musta'mana iyo wixii marka alla idin amray inaad kula dhaqantaan kula dhaqma ha ku xadgudbinina xataa xarbigu xuduud buu leeyahay ha dhaafsiinin wixii marka alla uu kaa amray ayb walidalika alxaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi laa yaxmilanakum yownan idinku xambaarin bugdu qowmin qolo nacaybkood calaa tarki lcadli cadaalad inaad ka tagtaan qoom nacayb aada u qabtaan yaynan idinku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan faina alcadla maxaa yeeley cadaaladdu waajibun calaa kulli axadin qof kasta waajibay ku tahay fii kulli axadin qof kastana waajibay u tahay dhexdiisa fii kulli xaalin xaalad kastaana waa waajib markii adiga lagu dulmiyo cadaaladda waajib waaya marka aad adiga awood sarraysana cadaaladda waa waajib mar cadaaladda aynan waajib ahayn ma jiro ma jirto marka adiga kuma marmarsiyoon kartid aniga hadda dhibaataan qabaa waxaan rabaan samaynayaa ma bannaana yacni wuxuu leeyahay cadaaladdu qof kastay waajib ku tahay qof kastay waajib u tahay fii kulli xaalinna waa waajib waqti kastaa cadaaladdu iyadu meesheeday taagan tahay wa qaala bacdu salaf buu yihi salafka qaarkood waxay dhaheen maa caamalta man casa allaha fiika bimidli an tudiica allaha fiihi kulama mucaamalootid qof adiga ilaahay caasiyey adiga dhartaa yacni adiga ficil uu kugu sameeyo alle u caasiyey wax aad kula mucaamalooto oo ka fiican ma jira inaad isaga kula dhaqanto ood alla adeecdo isaga shanigiisa yacnii aada alla adeecdo macnaheedu waxay tahay wixii alla ku amray ee uu ruqso kuu siiyey ha dhaafin adiga oo adigana ilaahay ha caasinin oo ninkaa arrinkiisa ha ku caasinin isaga hadduu alla caasiyey wixii adiga aada ka mudnayd oo uga caasiyey alleh adiga alla ha caasinin waxa uu kaa mudan yahay inaad kula dhaqanto kula dhaqan ayb macnahaasuu marka uu sheegay watacaawanuu cala albiri waataqwa watacaawanuu isu kaalmaysta liyucin bacdukum calaa bacdin qaarkiin qaarka kale ha ugu kaalmeeyaan cala albiri khayrka iyo wataqwa alla ka cabsiga waa aayaddan marka iyadana waa caam bani aadamka oo dhan baa waxaa la faray in ay isku caawiyaan wixii khayr ah sharna waa laga reebay inay isu isku caawiyaan walidalika weliba gaar ahaan haddana muslimiinta kuma sii jiraan ayb walidalika qurطubi wuxuu kasoo raray ibnu khuways mandaad watacaawan watacaawunu cala albiri waataqwa yakunu biwujuuh khayr iyo alla kacabsi in laysku kaalmeeyo wujuuh ayuu ku ahaadaa qaababkiis waa qaabab waaye fawaajibun cala alcaalimi ninka caalimkaa waxaa waajib ku ah an yuciina annaasa bicilmihi dadka inuu cilmigiisa ugu kaalmeeyo fa yucallimuhum waxbuu barayaa wa yuciinuhum waa u kaalmeynayaa waalghaniyu bimaalihi ninkii maal haystana dadka wuxuu ugu kaalmeynayaa oo gacan ku siinayaa maalkiisa waashujaacu bishajaacatihi ninkii geesi ee karti badanna geesinimadiisa ayuu ka anfacayaa muslimiinta uu ku kaalmeynayaa fii sabiili illahi jihaadka uu u isticmaalo wa an yakuuna almuslimuuna mutadaahiriina bilyadi lwaaxida dadka muslimiinta waxaa laga rabaa marka kuwa garab isa siiya inay noqdaan hal gacan xadiidkuna wuxuu ahaa wahum yadun calaa man siwaahum waa hal gacan muslimiinta markay fiican yihiin waa hal gacan waxayna ka yihiin calaa man siwaahum wax iyaga kasoo haray laakiin hadda maanta taas ma taallo nin walbaa wixii islaamka uu ku kaalmeyn karo meel uga soo bixi karana ma qabanayo qof kale ee muslim kalena waa lagu salladay ayb kii wax qabanayana u dayn maayo inuu wax qabto isagiina wax qaban maayo taasaa hadda badan iyo dadkii muslimiinta iyaga laftoodii isku maqan oo iyaga uun ishaysto ayb isdhibaateynayana ayb marka wahum yadun calaa man siwaahum ti nebigu uu sheegay dee dadka mu'miniinta iimaankoodu xaqiiqo yahay buu ka warramaa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayb aayaddaa marka tacaawunkaasi marka waa caam bani aadan oo dhan marka qof allaale qofkii la yimaado wax alla jecel yahay ha laygu kaalmeeyo dhaho waa loo kaalmeynaa wain kaana gaal ha ahaado faasiq ha noqdo mubtadic ha noqdo alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka sidaasuu yidhi nacam wuxuuna ka keenay qisadii nebiga sulxulxudaybiya markii ay dhacaysay ayaa waxa uu yidhi ilaahan ku dhaartee maanta gaaladan mushrikiinta quraysh i weydiisan maayaan arrin ay ku weyneeyaan kacbada ilaa waa siinayaa yidhi waana ku kaalmeynayaa meeshaasuu marka wuxuu ka qabtay uu yidhi waxaa laga qaadanayaa buu yidhi qisadan qof kasta ee wax wanaagsan in loogu kaalmeeyo dalbo in loo la siinaayo baatilkiisana laga laga beri noqonayo markaasuu wuxuu sheegay ama gaal ha ahaado ama ha ahaado mubtadic qof bidco ku dhex jiro ama ha ahaado faasiq qofkani marka wa waxaan alla jecel yahay yaa lagu kaalmeynayaa waxuu alla necab yahayna lagu kaalmeyn maayo waana laga joojinayaa ayb walaa tacaawanuu haisu kaalmaysanina cala alithmi dembi iyo walcudwaani collaytan haisu kaalmaysanina ayb aayaddan marka gaab iyadoo sidan u gaaban jumladan ayaa haddana macaanideedu aada u ballaaran tahay nebigana waa kii hadda xilfigii hadaaya aan sheegaya suuradda markaan bilaaba bilaabeynay ee ahaa xilfu lfuduul waa kii nebiga qoom mushrikiin ah ayuu wuxuu kala qeyb qaatay rasuulka sala alla ly slam qofka gar daran in la la la garab siiyo oo ninka waxaan ujeedaa qofka laga gar daran yahay in la garab siiyo ee kan gar daran marka gardarrada laga qabto maadaama ay wax fiican tahay arrinkaa isagaa nebiga sal alla ly slam juhdigiisa iyo dadaalkiisuu ku bixiyey wattaqu llaha alla ka cabsada haddaad marka sidaas fahamtana waxaa kaa kala furfurmaayo tacasubka iyo koox taageeridda iyo gardarrada dadku muslimiinta dhexdooda ka jirta iyo waxyaabahaas oo dhan waa ka raaxaysanaysaa haddii aada aayaddan hortaada soo dhigto leanna leanna aayaddu waa caam muslim oo dhan marka waxaa weeyaan inaad garab siisaa lagaa rabaa waxaa ku garab siinaya lakin cala albiri waltaqwa maahan cala alithmi walcudwaan intaa marka cala alithmi walcudwaan inaad iska ilaalisa mar haddii khayr iyo samafal uu jiro waxaan allah uu jecel yahay waa garab siinaysaa qofka muslimkaa marka kooxnimana wax ku garab siin maysid jacaylkaagana koox kaliya kuma dhisaysid dadka maanta joogana waxa wareeriyey waxaa ka mid a xataa diinta shayga xaqa ah hadduu uga yimaado dhinaca kooxdiisa oo aqbala qof aan kooxdiisa ahayn hadduu xaqa sheegana ma aqbalayo ninkaasi marka ma xaq buu u qasdaa marka xaq ma rabo leanna xaqu waa wax alle iyo rasuul ay xaq ka dhigeen maahan yacni fulaanaa yidhi iyo fulaanaa yidhi xaq ku noqon maayo baatilna ku noqon maayo waxay ahayd marka qof allaale qofkii xaqa sheego xaqaas inuu ka aqbalo bis uunana iswareerinin ayb kibirka anwaacdiisana waxaa ka mida qofku in uu xaqii uga tago liajli hebel ayaa yidhi darteed inuu uga tago ayb adiga maxaa hebel iyo kooxdiis ku geliyeyna walaa tacaawanuu ha isu kaalmayninina cala lithmi dembi iyo walcudwaani collaytan wattaqu llaha alla ka cabsada ina allaha alleh shadiid lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay xurimat calaykum اlmaytatu wاddamu walaxmu اlkhinziiri wamaa uhila ligayr اllahi bih xurimat waa la xarimay calaykum idinka korkiina almeytatu baktiga ayaa la xarimay waddamu dhiiggii baa la idinka xarimay walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisaa la idinka xarimay iyo wamaa kii ayaa la xarimay uhilla loogu qayliyey ligayr illaahi ilaahay geyrkii magaciisa loogu qayliyey bihi maagaba walmunkhaniqatu midii ceegsantay ayaa la ydinka xarimay waalmawquudatu midii la garaacay oo ul lagu dilay waalmutaradiyatu midii shalwatay oo iyada markaa yacnii meel kore kasoo dhacday ama laga soo tuurayba waalnatiixatu tii la hertiyey oo neefkii neef kale uu herti ku dhuftay oo ku dhintay iyo wamaa ayaa la ydinka xarimay akala ou cunay assabucu dugaagga ou cunay wixii dugaag uu cunay ilaa maa kii maahane dakaytum aada gowracdaan maahane wixii aada gowracdeenood nolol intaa kusoo gaarteen aada gowracdeen ma ahane aayaddan marka adcimada ama cuntooyinka waxyaabo ka mida wax nalaga xarimay bay tilmaamaysaa aayadda marka alla wuxuu leeyahay xurimat calaykum korkiina waxaa laga xarimay oo laydinka xarimay almeytatu baktiga meyta marka waxaa la yidhaahdaa maa maata xatfa anfihi waa wixii sidiisa u dhintay amase yacni maa lam yudaka waxaan la gowracin bidakaatin sharciya dakaad gowrac sharci ah wixii aan ku dhicin oo sidaa ruuxda uga baxdo sidaa marka la yidhaha macnaheedu waxay tahay neefku markuu iska baktiyo sidiisa waa bakti haddii qof aan gowriciisu sharci ahayn oo gowracaana waa bakti isaguna sida wathaniyiinta oo kale ama mushrikiinta waxay gowracaan ma la cuni karaa xataa hadday doonaan ha gowracaan iyaga maadaama aynan muslim ama kitaabi aynan ahayn gowracooda maba ansaxayaba ayib waxaa kaloo bakti noqonayo wixii aanba la gowracinba sidiisaba ama korontaha lagu dilo ama sidii la doono ha la yeelee maba la gowracinba muslim ha yeelo keyrkiis ha yeelo waa bakti waxaas oo dhan waxaa kaloo meytada soo gelaya wixii xoolaha ayagoo nool laga jaro maa qutica min albahimati wahiya xayatun fa huwa meyitun wixii xoolo nool laga gooyo ayagoo socdo laga jaro waa bakti marka laga reebo dhogorta iyo meelaha maahane wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha athaahan wamataacan ilaa xiin ayb baktiga marka kaasaa loo jeedaa waddamu ayaa la idinka xarimay dhiigga dhiigga la xarimayna waa addamu lmasfuux waa dhiigga qulqulaya shub maayo neefka marka la gowraco kale dhiigga soo boodaya shub maayo daadanayo aayat lancaama saa sheegtay qul laa ajidu fima uuxiya muxarama calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuna meytata aw daman masfuuxan ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aayaddaasaa marka qeyday midanna marka sidaanay uga tagtay taasaa lagu fasiraa marka ayb oo dhiigga marka masfuuxa kii aan ahayn waa xalaal beerka oo kale dhiig masfuuxa maaha waa xalaal ayb iyo wixii marka hilibka galo waxaan ujeedaa dhiigga galo hilbaha dhexdooda iyo ama lafaha dhex galo curuuqda iyo waxaa dhex galo dhib male kuwaas oo dhan maxaa yeelay dam oo masfuuxa maaha midkan qulqulaya marka ee neefka marka la gowraco sidaa uga burqanayo weel inta loo dhigta in la cabo kaas waaye kan la diidayo xaaraamtana ancam waana taqdiye aada u xun waaye oo dadka jirkoodana aan u fiicnayn caafimaadkooda ee wax la quutana aan ahayn runtii ayb shaydaanka laakiin iyo dadka la shaqaysto waxaas iyaga marka waxay ka dhigtaan wax fiican oo la cabo ayay dadka uga dhigaan marka mana ahan in la cabo dhiigu daawana ma aha wax la ogyahay waay nacam leanna daawadu wax la tajribo galan waay nacam markaasay waxay ku leeyihin faman idura la yidhi faman idura ninkan dhibu u qabaa yaa kuu sheegay adiga inuu dhib u qabo caafimaadna maba taqaanidba tajrubo caadiyana uma lihid tajrubo kalena uma lihid waxbau daaweynaa baa leedahay bal waxbau dhibayaaba nacam oo dhiiggani marka xoolaha dhiigooda dhiiggan qulqulaya shubmaayo ee kama marna cudur kama marna isagaaba wax dhibaayaba xaggeesee daawo u noqonaya marka nacam ayb walaxmu lkhinziiri doofaarkii hilibkiisii baa laydinka xarimay hilib waxaa loo sheeg loo yidhi isaga hilibu u badan yahay macnaheedu marka maahan wixii aan hilibkiisa ahayn in la cuni karo ama la isticmaali kara sida maqaarkiisa iyo wixii lamida ama lafihiisa iyo in la isticmaali kara ma aha ayb walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisa ayaa la idinka xarimay iyo wamaabaa la idinka xarimay uhilla loogu qayliyey bihi maagaba ligayrillahi ilaahay heyrkii loogu qayliyey wixii ilaahay heyrkiis loogu qayliyey marka la gowracayo tacdiim ilaahay heyrkii baa lagu weyneynayaa ama nabi ciise hala dhaho ama nabiyullaahi maxamed ha loogu qayliyo ama owliye ha loogu qayliyo ama ha loogu qayliyo sanam marba haddii ilaahay heyrkii loogu qayliyo iyadoo lagu weyneynayo waa wamaa uhilla ligayr illaahi bih arrintaa iyada marka nebi maxamed marka aan leeyahayna salliga ma aha waxaan ka hadlahay nacam ayb oo yacni imaamu shaafici oo kale wuxuu yidhaahdaa dabiixada marka la gowracayo waxaa la sunneeyaa min mawaatin asalaati cala nabiy waxaa ka mida buu yidhaahdaa cinda dabxi oo bismi illaahi ilaahay magaciisaa lagu qowla harto bismi illaahi allahu akbar allahuma salli calaa muxamed ee allahuma salli calaa muxamed waa duco iyada nacam maahan marka in nabiyullaahi moxamed la caabudaayo ama lagu kaalmaysanayo ma aha nacam marka salliga kuma jira midaan sheegayo nacam oo salligu isagu waa cibaado waana duco allahna nabiga wax looga baryaha nacam laakiin neef inta lasoo qabto la yidhaah bismi moxamed la gowraco kabacdi sidaa lagu gowraco maya ilaahay nebiga waxba isuguma darna naam nebiguna waa makhluuq ilaahayna waa khaaliq waxba isuguma darna naam ayb salliga nebigu un subxaan allaahida iyo kaluu la mid yahay waa dikri isaga nacam oo allana weliba lagu caabudo ayb wamaa kii uhilla loogu qayliyey bihi maagaba ligayr illahi ilaahay heyrkii loogu qayliyey waalmunkhaniqatu midii ceegsantay ama qof baa ceejiyey ama iyadii baa intay laba geed ama god iyo wax ku maratay ayay markaasi ceegsantay taa iyada sidaa ku dhimatayna lama waa laydinka xarimay walmaw walmawquudatu midii la garaacay oo usha ku dhimatay sida loo garaacayo jaahiliyada marka xoolaha qaarkood saasay samayn jireen iyaga keliya wixii iskiis u dhinto iyo ayaa si kale la ahaa ma ahane waxay ayagu dilaan say doonaanba ha ku dilaane xalaalay u haysteen mawquuda marka waa neefka sida loo tumaayo dhinto wey ee gaalada laftooda hadda kuwaa saas sameeyo sbanishka iyaa sameeyo naam ayb neef un la garaacaayo sida loo garaacayo loo garaacayo loo garaacayo bab waa dhacayo dhimana markaasa waxaa le ayaa la cunaa ayb waxaas marka weligaa ma maqlaysid ayagoo laga hadlayo xoolahan sida sharciga loo gowracana waxaa laleeyahay xuquuqda xayawaanka xayawaanka xuquuq uu leeyahay maxaa loo cunaa maxaa loo gowracaa baa laleeyahay nacam kuwaas xoolaha sidaa u garaacayana weligaa ma maqlaysid ayagoo laga hadlayo nacam haalimiin waayo nacam marka waalmawquudatu kii la tumay ee garaacistaas ku dhintay waalmutaradiyatu midii markaa yacnii soo meel kore kasoo dhacday oo soo shalwatay waalnatiixatu midii la hertiyey oo neef kalea hertiyey markaasi saa ku dhimatay iyo wamaa kii akala ou cunay asabucu dugaag wuxuu cunay ilaa maa kii maahane dakaytum aada gowrac ku daahirisaan maahane wixii aada gowracdaan ood gowra gowrac ku haleeshaan maahane meeshaan marka ilaa maa dakaytum istithnaahan xaggee u laabanaa laba tafsiiraa ku jirto ibnu cabaas isaga wuxuu leeya wuxuu u laabanayaa muxaramaadkii hadda la sheegoo dhan ayuu u noqonaa muxaramaadka marka hadda la sheegay marka dabcan de meytada iyo de laxmulkhinziirka iyo ayaga kuma jiraan dabcan ee munkhaniqada iyo mawquudada iyo neefkii yacni meel kasoo dhacay iyo kii la garaacay iyo kii ceegsamay iyo tii la hertiyey iyo wixii dugaag cunay kulligood haddaad nolol kusoo gaartaan ood gowracdaan ood biraysaan waa xalaal ilaa maa dakaytum istithnaa halkaas tafsiir kale wuxuu leeyahay waxaa laga soo reebay ilaa maa dakaytum muxaramaadka ma ahane waa xurimat calaykumta lafteeda waay nacam ayb xurimat calaykum waxaa la idinka xarimay almeytatu saasay ahayd ilaa maa dakaytum wixii aada gowracdaan laydinkama xarimin macnaha sidaa marka haddii loo dhigo istihnuhu wuxuu noqonayaa munqatic macnuhuna marka wuxuu noqonayaa ilaa maa dakaytum laakin maa dakaytum waxaad gowracdaan xalaalun lakum xalaaluu idin yahay saasay ka dhigan tahay labadaa tafsiir baa ku jirta ayib ee markaas gowraca lagu soo gaarayana waxaa shardi ah dabcan marka inuusan gaarin xarakatu madbuux inuunan gaarin neefka dabcan marka la gowracaba waa iska nuuxnuuxsadaa nuuxnuuxsigaas yarkaa ee ama yacnii ishiiba ay kala tagtay oo dibaaxasho iyo wax lamid oo kale heerkaas hadduu gaaro lama qalan karo waa baktiyey neefkaas ee kan la sheegayaa waxay tahay heerkaas hadduunan gaarin heerkaa haddii uusan gaarin wa ayb inta ugu yar ee gowraca ugu yarna waxa ay tahay meeshaa hunguri marka ah hungurigu maro in laga jaro iyo xididkaa markaas yacnii dhiiggi dhiiggi marka soo shubayo in laga gooyo labadan dhinac xididada maro in laga jaraa shardi maaha cinda shaafici imaam maaligse waa shardina isaga nacam oo ilaa iyo halkaas in la gaarsiiyey markaa nacam ayb waxyaabahan kalena marka waa inay marka gowrac lagu soo gaarayana waa inay ku sugan tahay an takuna fiihi xayaatun mustaqiratun nolol suganaa la rabaa inuu neefkaa nool yahay ee mar haddii noloshii macaanideedii oo dhan dhammaatay oo wax iska la gowracay oo kale ou noqdo dibaaxasho iyo wax lamida un dhaqaaqaas uu ku haray ma la kaasi lama sii gowrici karo marka gowracna xalaal ku noqon maayo ayb waxa wax lagu gowracaana maxay noqonayaan nebigu wuxuu yihi maa anhara dama wixii dhiigga shubo wadukira smullaahi caleyhi magaca allana lagu sheego fakul cun gayra sinni wadufri ilig iyo ciddi iyo wax lagu gowraco maya lianna kuwaas xabashada iyo nasaarada wax ku qashaan annagana inaan ku dayanna nalooma ogola wixii laakiin dhiigga ka daadinayan xoolaha wax oo yacni waxwa ku gowracan kartaan markaasi ha noqoto laf af leh dhagax af leh midi ha noqdo wixii un marka xididadaas gooyo oo dhiigga uu uga soo bixi karo neefka waa lagu gowracan karaa marka laga reebo hayra sinni wadufri iliga iyo iyo ciddida ciddida iyada mudda alxabashaba iligana maxaa loo diiday nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi iliga yacni waxay tilmaameen waa laf isaga waa laf shay kastoo marka af leh baa wax lagu gowracdaa wixii aan kuwaas ahayn ama dhala ha noqdo ama bir ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo ayb wamaa dubixa cala nusubi wamaa ayaa la idinka xarimay wixii dubixa lagu gow la gowracay cala nusubi dhagaxda korkooda lagu gowracay cala nusubi liajli nusubi dhagaxda dartood loo gowracay nusubtu marka waa waxay ahay waxay ahaayeen dhagax marka kacbada agteeda taallay saddex boqol iyo dhowr bay gaarayeen marka ay rabaan inay xoola gowracaan ayay korkooda dhagaxdaa korkoodii ku daadin jireen dhiigga hilibka iyo waxa ay gowracaanna dhagaxday kor saari jireen nooc marka tacdiim ayay dhagaxdaas siin jireen wixii marka dhagaxdaa loo gowracay ee iyaga lagu tacdiimiyey ama lagu weyneeyey ka fogaada ha cuninina de marka meesha tacdiimba haddii marka dhagaxdaa weyneyntooda loo diiday macaanida marka soo geli kartaa waxaa soo gelaya wax allaale wixii sharciga in la tacdiimiyaba ounan farin oo cibaadana dabcan aan lahayn haddii wax loo gowraco ama jinni ha noqdaan ama qubuur ha noqdaan ama ha noqdaan meel ama buqca la leeyahay barako gaara ku jirto waa in dhiigga iyada lagu daadiyaa haddii sidaa xaalku uu yahay waxaas oo dhan wamaa dubixa cala nusubiday soo gelayaan wamaa wixii dubixa la gowracay cala nusubi liajli nusubi dhagaxda dartood loo gowracay ayb ama dhagaxdaas marka lagu kor daadiyey dhiigooda iyadoo la weyneynayo ayb annusub marka waa jamcun waaxiduhu nisaab weeyaan waqiila huwa waaxidun wajamcuhu ansaabna waa la yihi cunuq iyo acnaaq oo kale mujaahid iyo qataada ayagu waxay yidhahdeen dhagax kacbada agteeda agaaraheeda yaalleenoo saddex boqol iyo lixdan dhagax gaarayeen oo la taagtaagay waay ahlu jaahiliya marka way caabudi jireen waa weyneyn jireen wana waxbayna u qali jireen ayb asnaamtu asnaamna maahan buu yidhi oo asnaamta ayaga waa wax masawir iyo wax leh kuwan laakiin dhagax aan sawir lahayn waay waa iska owthaan qaar kalena waxay yidhaahdeen hiya alasnaamu almansuubatu asnaamtaaba loo jeedaa wamaa dubixa cala smin nusubi waay marka macnaha ayb marka macnahan dambe cala smi nusub haddii la yidhaha wamaa uhila ligayr illaahi bay la macno noqonaysaa mararka qaarna de gowraca qasadkaa laga fiirshaa dabcan waxaa la wariyey abubakr ibnu abi shayba uu wariyey xilligii cali ayaa laba nin waxay yidhaahdeen anaa kaa gowricid badan iyo anaa kaa gowricid badan markaasaa nin wuxuu gowracay boqol neef mid kale boqol iyo xoogaa buu gowracay cali baa la su-aalay markaasuu yidhi ha cuninina maxaa dhacayaa la yidhi wamaa uhilla ligayr illaahi waa yidhi nacam nimankan maxay xoolahaanu intaan la-eg u biraynayaan faan iyo kibir waay nacam iyo anaa saasa iyo anaa saas ah wixii marka qasad allaba aan lagu gowricin wax khayra uu leeyahay male marka nacam aayaddaanuu marka soo geliyay wamaa uhilla ligayr illaahi bihi ayb qur-aankana dabcan sidiisa waxaad ogaataa yacni wax shirki akbara ku yimid shirki asqar loo daliishaday waa jiraan falaa tajcaluu lilaahi andaadan baaba ka mida nacam mushrikiintii shanigoodii kasoo degtay haddana shirkul alfaadka iyo loo soo daliishanayo culimadii salafka u daliishanaysa waad arkaysaa marka qofka inuu yidhaha aayaddan annaga nama qusayso tanna annaga nooma taallo tanna annaga nooma taallo maxaa kuu yaal marka qur-aankii dhammaa adiga kuuma yaalmee marka wa an tastaqsimuu inaad qeyb dalabtaan bilaslaami qoryihii aada ku qeyb dala dalbataan wixii alla idiin qeybiyey inaad ogaalkooda ku dalabtaan bilaslaami qoryahan aad ku dalabtaan wa an tastaqsimuu istiqsaam weeyaan asalkuna marka waa min alqasmi waa qeybta hamzahii siin iyo ta-a la galay oo la geliyay oo dalab tusayaan macnuhu marka muxuu noqonayaa tadlubuuna cilma maa qusima lakum bilaslaami wixii alla idiin qeybiyey nasiib aa leedihiin ayaad waxaa ku ogaanaysaan qoryo iyo wax lamida qori aada idinka qorteen ood samayseen ayaa wixii alla idiin qoray aad rabtaan inaad ku ogaataan wa an tastaqsimuu inaad ku ogaal dalbataan ayaa la idinka xarimay bil nasiibkiina ugaga ugu ogaal dalbataan bilaslaami qoryaha aslaam marka waa zulam jamcu zalam iyo zulam nam macnuhuna marka waxa uu yahay waxay samayn jireen saddex qori ayay haysan jireen qorina marka waxaa ku qoran nacam midna laa midna waa furan yahay waxba kuma qoran marka haddii ay meel rabaan iyo inay aadaan saddexdii qori ayay mid la soo baxayaan maya hadday usoo baxdana waxay aaminayaan meeshaas inay ku hungoobayaan oo dhibaata ay raacayso kahaada hadduu usoo baxana waxay iska dhaadhicinayaan nasiibkoodu inuu fiican yahay haddii uu usoo baxo midka eberka ahna waa ku celinaya marka iyaga dheeftoodii alla u qoray ama dhibaato alla u qoray bay waxay rabaan inay ku ogaadaan qorigan ayb macnaha marka waxaa laga xarimayna kaas ayb wa an tastaqsimuu waxaa la idinka xarimay inaad ku qeyb dalbataan bilazlaami qoryaha ayb qoryahaas dalikum kiinaas fisqun daaca ka bax waayo waa fisqi kaas isaga ayb alyawma maanta ayaa ya-isa aladiina kuwii ay ka quusanayaan kafaruu kufriyey ay ka quusteen min diinikum diinkiinii ay ka quusteen ee falaa takhshawhum ha ka cabsanina iyaga wakshawni aniga iga cabsada ayb alyawma maanta ayaa ya-isa aladiina kuwii ay quusteen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiinii ay ka quusteen marka diinkiini ay ka quusteen maxaa laga wadaa ay an tatrukuuhu diinkiinii inaa ka tagtaan fatartaduu canhu aada ka laabataan raajiciina ila shirki shirkiga kuwa u noqonaya inaad ahaataan maanta waa ka quusteen macnuhuna marka wuxuu yahay waagii hore rajaa ku jirtay oo waxay islaayeen nimankan waa yaryihiin waa ka adkaan doontaan waa muquunin doontaan ama iyagii baaba iska soo laaban doonay islahaayeen markay arkeen inay xoogeysteen tiradoodu badatay maka ay qabsadeenoo fatxu maka ou dhacay ee arrinkoodii ziyaado iyo khayr un uu kusii socdo markay arkeen gaaladii waa quusteen marka rajadii ay qabeen waa ka go-day alyawma maanta ya-isa aladiina kuwii ayay quusteen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiinii xaggiisii ay ka quusteen inaad diinkiinii ka laabataan oo aada iyaga soo raacdaan bay ka quusteen ee falaa takhshawhum iyaga ha ka baqinina waqshowni aniga iga cabsada alyawma maanta akmaltu waan kaamil yeelay lakum idinkaan idiin dhammaystiray diinakum diinkiinii wa atmamtu waan taam yeelay calaykum korkiinan ku dhammaystiray nicmatii aniga nicmadeyda wa radiitu waan raalli noqday lakum idinkaan idinku idiin raalli idiin raalli noqday alislaama islaamkii baan idinkaga raalli noqday diinan min jihati diinin xagga diin ahaanta ayb aayaddanna marka waa tii marka nebigoo carafaad taagan soo degtay iyada gadaasheed aayad xalaal ee xaaraam ku saabsan ma soo degin baa la yidhi ayb qur-aan waa soo degay gadaasheed laakiin axkaam iyo ma ahayn ayb alyawma maanta akmaltu lakum waan idiin kaamil yeelay diinakum diinkiinni baan idiin kaamil yeelay wa atmamtu waan dhammaystiray calaykum korkiina nicmatii nicmadeydan ku dhammaystiray oo dee diinkii in loo dhammaystiro iyo ayaa nicmo ah ayb lana makaniyo dhulkii waradiitu waan raalli noqday lakum idinka alislaama islaamkii baan idinku raalli noqday diinan diin ahaan oo awal miyounan raalli ugaga ahayn alleh haa waa uga ahaa awal raalli islaamnimada macnaha hadda uun waxaa weeyaan inaad hoggaansantaan ood alla subxaana wa tacaala u hoggaansantaan oo sidaasna aada daa'im ku ahaataanaan raalli idinkaga ahay faman idura faman qofkii udura la dhibaato geliyo fii makhmasatin liajli makhmasatin baahi darteed hayra mutajaanifin mid iilanayana xaal ounan ahayn liitmin dembi u iilanayana ounan ahayn fa akalahu ee cuno wixii lasoo sheegay yaa ku jirta meesha fa ina allaha alle gafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariisasho badan ayb faman qofkii udura loo dhibaato geliyo fii oo waxyaabihii marka hadda baktigii iyo weeyaane qofkii loo dhibaato geliyo fii makhmasatin liajli makhmasatin gaajo darteedna loogu dhibaato geliyo ama gaajo dhexdeeda loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin mid iilanayana xaal ousan ahayn liitmin dembi u leexanayo marka hayra mutajaanifin liitmin waxay la macno tahay hayra baaqin walaa caadin oo kale marka waa inuusan aada inta daruuro maadaama ay tahay qadarka daruurada waa inuusan xagga u dhaafin wax marka uu dhabarkiisa ku toosiyo halaaga iyo dhimashada uu ugaga yacnii uu iskaga celiyo intaabuu ka cunayaa bis un tan labaad waxa ay tahay hayra mutajaanifin liithmin waa inuunan isaga laftiisa markaas ruksadaas alle dembi uunan uga faa'iideysanin oo safarku waa inuunan macsi ahayn waxyaabihii suurat lbaqara aan kusoo sheegnay faman idura qofkii loo dhibaato geliyo fii makhmasatin liajli makhmasatin gaajo darteed loogu dhibaato geliyo wixii aan soo sheegnay hayra mutajaanifin mid iilanayana xaalownan ahayn liithmin dembi u iilanayo u leexanayana xaalowsan ahayn ee fa akalahu cuno ayaa meesha u qarsoon marka fa ina allaha alla gafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariisasho badan yasaluunaka maadaa uxilla lahum yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybaa uxilla lahum iyaga loo xalaaleeyey ugaarsiga maxaa looga xalaaleeyey qul waxaa tiraa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu xoolihii wanaagsanaa xalaasha ah baa la idiin xalaaleeyey wamaa wasaydu maana waa la idiin xalaaleeyey shay ugaarsashadiisa callamtum yacnii ku ugaarsigiisa callamtum aada barbarteen min aljawaarixi kuwa wax dhaawaco xaal ou ka mid yahay ama min aljawaarixi kuwa shaqeeyo wax kasbo xaal ou ka mid yahay mukallibiina idinkoo barayo oo dirayo tucallimuuna xaal aada baraysaan hunna iyaga mimaa kii wax ka mida callamakum ullahu alla uu idin barbaray fakuluu cuna mimaa wixii amsakna ay qabtaan calaykum idinka idiin qabtaan dartiin u qabtaan wadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa ku xusa calayhi calaa irsaalihi shaygaas xayawaanka aada diraysaan marka aada ku diraysaan diriddiisa ilaahay magaciisa sheegoo ku xusa wattaqu llaha alla ka cabsada ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu mid ay degdegaysa waay aayaddan sababu nusuulkeeda waxaa la yidhi waxay kusoo degtay cadiy bnu xaatim iyo zayd bnu lmuhalhal ataa-iyeyn ayaa waxay yidhaahdeen rasuulkay waxay ku yidhaahdeen inaa qowmun nasiidu bilkilaab walbuzaah annagu waxaan nahay dad ku ugaarto eeyaha iyo gallayrka ayaan ku ugaarnaa shimbiraha famaadaa yaxilu lanaa minha maxaa nooga bannaan aayaddan baa marka soo degtay meeshaa marka da waxaa laga qaadanaa ugaarsiga iyo sidaas in qofka uu risqigiisa ku raadsado wax fiican wax xun maaha xoolaha marka yacnii xoolahanna waa naloo xalaaleeyey waxaa kaloo naloo xalaaleeyey waxa aan ku ugaarano xayawaankaas eyga ama shimbiraha kuwooda xoogga leh wax qaban karo waxa lagu ugaarto fallaarahana waa la mid iyaguna ayb fallaarta markau tuurayo bismi illaahi haddii uu yidhaahdo fallaartii marka uu geliyo neefkii ku dhaco ugaartii ay ku dhacdo oo isagoo dhintay uu u yimaado waa qaadana leanna bisinkii ou sheegay buuba ku gowracayba ayb qofkaasi marka hadhow baktiga cunaa in la yidhaahdo waa khalad ayb eygii haddii intou kuu qabto isagoo nool haddaad soo gaarto waa gowracee dabcan isagoo dhintay haddaad soo haddaad soo gaartana de bisinkii aada qabatay iyo waxaas baaba gowraci booskiisii galaya ayb waxyaabaha marka dadka in lagu caayo maaha dad uun aan shaqo rabinaa dadka ku caayo ayb oo qofka marka bakti buu cunaa bakti buu cunayaa bay leeyihiin bakti cuniddu maxay tahay marka qofka xaaraanta inuu cunaa bakti cun uu ku noqona qof xaaraantii cunayana waa la yskala dhaqmaa qofkan kale marka ee ugaarsiga ku noolna waxaa la leeyahay qofkaani baktiga u cunaa hala weel duwo iyaga laftooda marka yasidii iyo lagu lagu hayey baa waxay keentay iyaga laftirkooda inay cawaan iska noqdaan banaan dad juhaaloon diinba waxba ka aqoonin leanna qofka marka la fogeeyo la fogeeyo la faquuqo marka dambe waxuu noqonayaa de qof aan diinba ku tacalluqin mana baranaayo meeshii lagu baran lahaa ma imaan karo haddii diin uusan baranina isagana wax daran buu sii gelayaa iyagiibaa dembiga inagiibaa dembiga ku kaalmeynayna marka kusii fogeyneyna xataa ayb ugaarsigu marka saxaabadii rasuulka wax ugaarsan jiray waa kan diinkii baa sheegayo yasaluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybaa uxilla lahum loo xalaaleeyey iyaga qul waxaa tiraa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu wixii wan wanaagsanaa xoolihii iyo wamaa shay baa la idiin xalaaleeyey ugaa waxa uu idiin ugaaro wasaydu maa shay ugaaristiisana waa la idiin xalaaleeyey callamtum aada barbarteen ayb ood wax barteen ood tababarteen min aljawaarixi xaal uu ka mid yahay kuwa wax soo kasbo aljawaarix laba macnay leedahay bimacna alkawaasib kuwa wax soo shaqeeyo wayaclamu maa jaraxtum bالnahaar huwa aladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu maa jaraxtum ay maa kasabtum ilaahay waxaad maalinkii shaqaysataan waa ogyahay aljawaarix marka alkawaasib waa lagu macneeyaa macnaha labaadna wuxuu yahay aljawaarix bimacnaa kuwa wax dhaawaco marka eygii haramcaskii libaaxii shabeelkii kuwan kale shimbirihii wax kamida gallayrkii iyo waxaas o dhan baa soo gelaya haddaad intaad tababarto aada ku dirto ugaartii ay kuu qabtaan xalaal jawaarix marka kuwaas oo dhan baa loo jeedaa eyga keliya maaha ayb iyo wamaa wasaydumaa baa la idiin xalaaleeyey callamtum aada barbarteen min aljawaarixi xaal uu ka mid yahay kuwa wax soo shaqeeyo oo wax kasba ama kuwa wax dhaawaco mukallibiina xaal aad tihiin kuwii dirayo idinkoo dirayo wax barbarayo tucallimuunahunna xaal aad baraysaan mimaa kii wax kamida callamakum ullahu alla uu idin baray wixii alla idin baray aada baraysaan meeshaa marka eyga la tababaray goormaa la dhihi karaa waa la tababaray waxaa la dhihi karaa waa la tababaray haddii markii la diro saddex shay marka laga helo idaa ushliyad haddii la diro istashlat way dirmee qabo hadduu yidhaha waa inuu hore ka ordo amar ka qaato wa idaa zujirad haddii la canaantana insajarad waa joogay joogsa hadduu yidhaahdo ama uu canaanto waa inuu bartiisa ku istaagayo waidaa akhadat isayda ugaarka hadday qabatana amsakad waa inay celisaa walam ta'kul aynan cunin saddexdaa haddii laga helo waa tababaran yahay marka imise jeeraa la rabaa marka in laga ay kasoo noqnoqoto saddex tijaabo haddii laga qaado ou sidii yeelo eygaas waa tababaran yahay khalaas bis ayb xayawaankii marka manaaficdooda in la manaafacadsado waa kaas marka eygii xoolow ilaalinayaa wuxuu ilaalinayaa ugaarsigii buu sameynayaa beertii buu ilaalinayaa waxaas o dhan waa lagu qabsan karaa isagoo haddana maca dalika najaasa waxaas dhan waa lagu qabsan karaa waxaa kaloo lagu qabsanayaa hadda maanta wax badan baaba lagu qabsadaaba daroogadiibuu soo urinayaa lacagtiibuu ayuu soo ayuu urinayaa hubkii iyo waxaasuu uriyaa wixii la baro qofkii marka yacni waa looga shaqaysan karaa ayb waxaas o dhan marka waa la ogolyahay in loogu shaqaysto haddana maca dalika weelkii uu afka geliyo waa in toddoba jeer la dhaqaa xoolahan hadda marka eygan lagu ugaaranayo axaadiidtu kama hadlin marka uu neefka qabto afkiisa meesha uu ku qabto see la yeela ma la jarayaa toddoba jeer maa la dhaqayaa ma la yska dhaafayaa saddex wej oo madhabta shaaficiyada intaba waa la sheegaa ayb haddii marka markaas la cafiyeyna xataa macnaheedu maaha eygu inuusan najaas ahayn eygu waa najaas isagu mar walba in badan culimada say ku tageen xadiidka muslimna uu sheegayo duhuuru inaai axadikum idaa walaga fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraat xadiidkaas sida uu tusaayo ayb mukalibiinada marka sidaasay ku imaaneysaa galayrka iyo xayawaanada iyaguna sidaas oo kale iyaguna intaasaa laga rabaa culimada qaar aayaddan waxay keenaan oo yihaahdaan aayadda waxaa laga qaadanaa cilmiga fiicnaanta uu leeyahay tucallimuunahuna mima callamakum ullah eygii wax la baray iyo kaan wax la barin isku mid maaha insaanku marka inuu cilmiga isaga hadduu kusii dadaalo eyda waaba ka qiimo badan yahay ayb fakuluu cuna mimaa kii ka cuna amsakna ay qabtaan calaykum idinka korkiina calaykum idinka dartiin ay u qabteen cuna haddii marka eygii intuu kuu qabtay ugaartii ey kale ah ugu timid waa iska dhaafaysaa ma taabanaysa leanna kii adiga kaa dirtay bisinkaa ku dirtay midkan kale ma ogid wax lagu diray kan dilayna inuu kan yahay iyo kaa inuu yahay lakala garan maayo waa ka tegaysaa haddaad ey kale ku aragto haddii uu isaga cunana intuu qabtay haddii uu cuno say noqonaysaa khilaaf baa ku jira meesha bacd alaxaadiid nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi haddii uu qabto ka tag maxaa yeelay waxa uu yidhi nafsadiisa u qabtay adiga kuuma qabanin markaa xadiid kale o abu haclabata alkhushani isagana wuxuu leeyahay wakul wain akala cun buu leeyahay haba cuna haddii la doone xadiidkaa marka culimada masaalig kala duduwanay maraan qaar waxay yidhaahdaan xadiidka abi thaclaba waxaa laga yaabaa marka in lagu xambaaro qofka faqiirka ah ee aan wax kala heli karin ama baahida u qabo ee ninka isagu yacni aan baahi saas u qabin inuu iska dhaafo sidaasay ku jamciyaan qaarna waxay hormariyaan oy qaataan marba haddii uu cunay in laga tago leanna sideedaba hilib asal wuxuu ku yahay xurma naam alaslu fi lluxuumi alxurmatu asal hilbaha waxay ku yihiin xurma maadaama gowrac iyo wax lagu xiray iyo shuruud iyo shuruu la xiray asal marka hilib meel iska yaal haddaad aragto dee haddaadan qaryo muslim ku nool yahay iyo haddaa haddaynan ahayn meesha eed ku shakiso hilibkan muxuu yahay waa ka tegaysaa mal ma la dhexgelayo la cuni maayo ayb alaslu fi luxuumi alxurma walaslu fi labdaaci alxurma sidoo kale asalkaasaan ku soconaynaa bay yidhaahdeen mar haddii lagu shakiyey hilibkan oo nasna uu reebay midna ogolaaday alxadru muqadamun cala alibaaxa kan marka reebayo ee diidayaa laga hormarinaa kan banaynayo ayb ugaartii markaa masaydku axkaam kaleoo kutubta fiqiga iyo xadiidka aada uga hadashana way leeda way leedahay wadkuruu xusa isma allahi ilaahay magaciisa xusa calayhi calaa irsaalihi diridiisa ku xusa markaad diraysaan bismi illaahi dhaha wataqu llaha ilaahay ka cabsada ina allaha alleh sariicu lxisaab xisaabtiisu miday degdegayso waay eyga haddii uu majuusi ama mushrig dirana de mushrig iyo majuusi maalan gowriciisaba xalaal maahayn eyga ou diro wuxuu soo qabto haddaan nolol lagu gaarin ee ay dhintaanna xalaal maaha ayb alyawma uxila lakum اطayibaat waطacaamu اladiina uutuu lkitaaba xilu lakum alyawma maanta uxila lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaabihii wan wanaagsanaa xalaasha ahaa gowricii waxyaabihii la gowracay baa la idiin xalaaleeyey wa طacaamu ladiina kuwii gowracooda ama cuntadoodana uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka xilun ay xalaalun xalaal waay lakum idinkay xalaal idin yihiin wa طacaamukum idinka cuntadiinana xilun xalaalun xalaal weeyaan lahum iyagay u yihiin ayb halkana marka gowraca ahlu kitaabka xalaal inuu yahay ba alla tilmaamayaan oo ahlu kita kitaabiga yahuudi iyo nasraani waay yahuudiga iyo nasraaniga ka diin dhigto yahuudiyada iyo nas ama nasraaniyada isagu waxa uu gowraco qalo waa xalaal haddii uu laakiin waxba gowricin de muslimkaba hadduunan gowricin oo neef baktiyey ee aan gowrac ku dhimanin muslimkaba xalaal maahayn kiisa haddii isagu marka uu gowracaya la maqlo isagoo bismi lmasiix iyo wax dhahaya la maqlana lama cuni karo lianna wamaa uhila ligayri illaahi waay wixii aan la ogeyn ee ayagu ay iska gowracaan oy qalaan waa la cuni karaa kaas isaga alyawma maanta uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaab dabaaixdiinii gowriciina wa طacaamu ladiina kuwii cuntadooda طacaamkana dabaaixdooda laga wadaa gowracooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xilun xalaalun weeyaan lakum idinkay idiin tahay xalaal ayb waa la cuni karaa laakiin de dad diinkii hadday nasraaniyada ka tagaan ayaga oo mulxidiin ay isku bedelaan lama cuni karo waxooda nin mulxida oo nasraaniyadiiba ka tegay oo diinba aan aaminsanayn waxa uu gowracay lama cuni karo isaga laakiin iyaga ka dad ahaan annagu nasaaray noogu xisaaban yihin si guud ayb maalan yurubta iyo kale waa duwal nasaara ah wn leanna waxaa diinta qaalibka ka ah waxay tahay kirishtaan annagoo haddana weliba waxaan ogsoonahay in badan dadkoodu inay diinba aaminsanayn oo ay yihiin dad etiist ah oo diinlaawayaal oo malaaxido ah qofkii adugu aada ku ogaato marka inuu mulxid yahay ee wax gowraco ha cunin gowraciisa kii inuu kirishtaan yahay ama aadan ogeyn inuu mulxid yahayna kirishtaannimadiisa asalkaa ha iska wato leanna kuwii waagii nebiga joogayba ciise wiil ilaahay waay waa dhihi jireen awalba iyagaba oo marka kownhum inay yidhaahdaan ciisa bnullaahi iyo in allaha thaalithu thalaatha iyo ee waagii qur-aanka soo degayaba kuwaas waa joogeen kuwa la sheegayana iyaga un waaynaa ayb wa طacaamukum idinka cuntadiina gowrac waxaad gowracdaan xilun xalaalun xalaal weeyaan lahum iyagay uta waa sii kartaan wاlmuxsanaatu waxaa la idiin xalaaleeyey uxila lakum waxaa la idiin xalaaleeyey almuxsanaatu kuwa xorta ah min min almu'minaati wاlmuxsanaatu ay ilxaraa'iru kuwa xorta kuwa xorta oo min almu'minaati xaal ay mu'minaadka ka mid yihiin wاlmuxsanaatu kuwa xorta ah min aladiina xaal ay kuwii ka mid yihiin utuu la siiya alkitaaba kitaabka min qablikum idinka hortiin idaa haddii aataytumuuhunna aada siinaysaan ujuurahunna maherkooda aada siinaysaan muxsiniina xaal aad tihiin kuwo dhowrsanayo hayra musaafixiina kuwa sinaysanaya idinkoon ahayn walaa mutakhidii akhdaan saaxiib hoosaadyo kuwa yeelanayana xaal aydnan ahayn saaxiib sireed idinkoon ka dhiganaynin ayb meeshanna marka waxay tahay haweenka mu'minaadka ee axraarta ah guursada ee addoommada mu'minaadka ahna naagta hadday addoon tahay oo mu'minad tahayna iyada waa la guursan karaa laakiin shuruud saddexa oo aan suuratu nnisaa kusoo sheegnay ayaa lagu guursan karay waman lam yastatic minkum dawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat ayb muxsana marka meeshaan muxsanaad waxaa laga wadaa alxaraa'ir ayb alcafiifaadna waa lagu fasiray kuwa dhowrsan oon zinada ku jirin labadaa tafsiir waalmuxsanaatuna waa laydiin xalaaleeyey min almu'minaati xaal ay mu'minaadka ka mid yihiin waalmuxsanaatu kuwa xorta ah baa la idiin xalaaleeyey min aladiina xaal ay kuwii ka mid yihiin uutulkitaaba la siiyey min qablikum naagaha ahlu kitaabkana waad guursan kartaan hadday xor yihiin addoon hadday tahay laakiin lama ogola addoonta waa inay mu'minad u noqotaa suurat nnisaa min fatayaatikum lmu'minaat waa tii lasoo yiri marka haween isku darsatay marka gaalnimo inay ahlu kitaab tahay iyo addoonnimo ma ma qaadan kartaan ayb tafsiir kalena wuxuu leeyay waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba macnuhu wuxuu yahay kuwa ahlu kitaabka waxaad guursan kartaan kuwooda dhowrsan kuwooda zaaniyaadka maya ma guursan kartaan iyaga ayb oo hadday iyada marka zino lagu yaqaano qof iska saaxiibo samaysato zina ku caan baxday hadday tahay ma guursanaysid xataa mu'minad zaaniyad ama guursa qof muslim oo zaaniyada ma guursa kartid hataa ma fiicna inaad guursatid nikaaxu sidiisa waa u ansaxayaa laakiin waa laga fiican yahay bacdi alculamaana maba banaanay leeyihiin suuratu nuuraan ugu tegi doonaa idaa haddii aataytumuuhunna guursada kuwaas marka dhowrsan ama xorta ah idaa haddii aataytumuuhunna aada siisaan ujuurahunna ay muhuurahunna maharkooda haddaad bixisaan muxsiniina xaalaatihiin kuwa dhowrsanayo idinka hayra musaafixiina kuwa zinaysanayo idinkoon ahayn hayra musaafixiina marka waa zine bannaanka taallo walaa mutakhidii akhdaan saaxiibo kuwa yeelanaya xaalaydnan ahayn laba noocoo zinaa halkan looga hadlay mid waa iska caanba naagtan waa zaaniyad zinaad u doonanaysaan ama walaa mutakidii akhdaan iyada zino laguma yaqaano meel uma furna laakiin saaxiibaad la tahay saaxiibnimaa uga zinaysataa oo si sir ah baad marka uga zinaysanaysaa ma la ogola walaa mutakidii akhdaan idinkoon saaxiib kuwa ka dhiganaya aydnan ahayn waman qofkii yakfur ku kufriyo ku gaalooba biliimaani iimaanka faqad xaqiiqa ahe xabita waa buray camaluhu camalkiisii waa buray wa huwa isagu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda min alkhaasiriin uu ka mid yahay oo aakhiradana kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed